bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobadaas halka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona jubbaland iyo kenya oo ka wada hadlay dhibaatada ciidamada kenya ay ka geysanayaan gobolka gado waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd oo maanta isaga iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ku wajahan yihiin magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle haddaba maxay tahay ujeedka halkaasi uu tegaya madaxweynihii hore barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan baarlamaanka galmudugna waxay ansixiyeen guddiga garsoorka oo dhowaan lasoo magacaabay waxaana aad maqli doontaan guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo arrimahaasi isaguo ka hadlaya qodobada kale barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a puntland oo xukun ku riday rag ka tirsan al-shabaab iyo daacish qodobadaas dhegeystayaal iyo wixii nagu soo korro ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka falaqaynta wararka qadarka nussaacaan hawada kusii jiri doona dhegeystayaal ama barnaamijkan idiin soo gudbin doono qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad dhegeysan doontaan xubinta xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan gebagabadana waxaan dhegeystayaal idiin soo gudbin doona oon idii hayaa
doodku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro duul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamanbolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka
waa hagaag dhegeystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaad dhegeysan doontaan waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa toddobiiyo labaatanka bisha tobanaad sannada labaatan labaatan aanu bilaaban barnaamijka dhegeystayaal waxaanu ku bilaaban doonaa gobolka gado kenya iyo jubbaland ayaa ka wada hadlay dhibaatada ciidamada kenya ay ka geystaan gobolka gado xiisad u dhexaysa dowladda soomaaliya iyo kenya waa mid soo bilaabatay laba sano ka hor waxaana arrinka ugu weyn uu yahay badda ay dowladda soomaaliya ay go-aankeeda gacanta u gelisay maxkamadda caalamiga i c g kenya ayaa waxay sheegtay in soomaaliya oo dalal kale waa soomaaliya dalal kale ay diidan yihiin inay halkaa dhegeystayaaan ku celiya kenya waxa ay sheegtay in soomaaliya oo dalal kale ay diidan inay gabaad siiyaan ay iyada dusha saaratay dad badan oo nolol xumo u dhiman lahaa iyo kuwo kale oo lasoo diristay xaalad amni darro marka laga soo tago dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha qaxootiga kenya waxaa jira ganacsato soomaaliyeed oo ganacsiyo waaweyn ku leh gudaha kenya kuwaasoo dalkaasi ku nool tan iyo burburkii haddaba dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka qeybta koowaad aad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan xiriirka labada dal iyo caqabadaha ka taagan
joogeen afar kun lix boqol iyo lixdan askari waa inta ka diiwaangashan xafiiska howlgalka midooda afrika amisom ee soomaaliya balse waxaa la sheegaa inay jiraan ciidamo kale oo aanan ka mid ahayn ciidankaas oo haddana howlgallo kala duwan ka furay koonfurta soomaaliya si gaara gobolka gadow ciidanka kenya ee jooga gudaha soomaaliya waxa ay sameeyaan howlgallo joogto ah oo ay ugu magacdareen la dagaalanka argagixisada balse isu bedelay burburinta guryaha dadka shacabka ah gumaadka iyo afduubka maatadaanan waxba galabsan lixdii bilood ee ugu dambeeya ciidanka kenya waxa ay geysteen afar iyo toban dhacdo oo ay ku jiraan dhimashada kow iyo toban qofood oo shacab ah iyo afduubka lix qofood oo nolol iyo geeri midna aanan lagu haynin dhacdooyinkaasoo dhammaantooda ka dhacay gobolka gadow kenya waxa ay haysataa siyaasiyiin soomaaliya oo ka difaaca dhanka dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay marka loo soo jeediyo eedaha la xiriira gaboodfallada ay geystaan iyagoo siyaasiyiinta soomaalida si aanan ka gambasho lahayn u inkira in kenya ay ciidankeeda dhibaato u geysteen shacab soomaaliya balse ay dhibaatadu gaadhay xubno ka tirsanaa al-shabaab xumaanshaha xiriirka soomaaliya iyo kenya waa mid si toosa usoo ifbaxay markii uu xilka qabtay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sanadka bacdi wadahadal ay garwadeen ka ahayd etoobiya ayaa mar kale dib loogu soo celiyey xiriirka wanaagsan balse mar kale ayuu haddana cirka isku shiriray kadib markii kenya ay shaacisay in diyaaradaha ka baxo muqdisho aysan si toosa u tegi doonin nairobi ayna mari doonaan wajeer si baaritaano dheerada looga sameeyo dowladda soomaaliya ayaa ka gaabsatay dhammaan dhibaatooyinka ciidanka kenya ay ka geysteen gudaha dalka soomaaliya si gaara koonfurta iyo sidoo kale joojinta diyaaradihii toos u tegi jiray magaalada nairobi ee maraya wajeer kenya mar kale ayaa waxa ay jabisay xayiraad ay dowladda soomaaliya saartay diyaaradaha tegaya kismaayo xilli ay socotay doorashadii muranka badan ka dhalatay ee axmed madowbe balse dowladda federaalk soomaaliya kama aysan hadlin arrinkaas keliya waxa ay shaacisay inay aada ugu xuntahay waxa ay samaysay kenya dowladda soomaaliya digniin isdabajoog ah ayaa wixii intaasi ka dambeey u dirtay kenya balse waxba kama aysan soo qaadin dowladda kenya xiisada u dhexaysa dowladda kenya iyo soomaaliya waa midda si toosa salka uga haysa muranka badda la xidhiidha kadib markii dowladda soomaaliya go-aanka ugu dambeeya ee arrinkaasi ay gacanta u gelisay maxkamadda caalamiga e i c j iyadoo dowladda kenyan ay doonaysay in lagu xaliyo is-afgarad iyo wadahadal kenya waxa ay sheegtay in soomaaliya oo dalalka kale ay diideen in ay gabaad siiyaan ee iyadu dusha saaratay dad badan oo soomaaliya u dhiman lahaa macaluul iyo amni xumo iyagu ay noloshoodu ay badbaadiyeen taasina ay ku sheegtay inay tahay abaal weyn oo ay soomaaliya u gashay ugu dambeyn soomaaliya ayaa qaadatay go-aan lama filaana oo ahaa in ay joojiso qaadka ka imaan jiray gudaha dalka kenya kaasi oo noloshoodu ay ku tiirsanaayeen dad aad u fara badan oo kenyaan ah joojinta qaadka ka imaanayay gudaha dalka kenya ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa arrinkaasi saameyn xoogan ay ku yeelatay dhaqaalaha dalka kenya si gaar ah dhanka ganacsiga iyadoo ganacsato fara badan oo kenyana ay sheegeen in dhaqaalahooda uu hoos u dhacay sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa ciidamo xoogan geysay xadbeeneedka kenya ay soomaaliya kala wadaagtay gobolka gado si gaara magaalada beled xaawo iyada oona halkaasi ciidamadaasi dhowaan dagaal kooban uu ku dhex maray ciidanka kenya sidoo kale dowladda kenya ayaa gabaad siisay wasiirka amniga jubbaland oo ay dowladda federaalk soomaaliya doondoonayso kadib markii uu ka baxsaday xabsi ku yaalay muqdisho
waa saaxiibyaal dhegaystayaal warbixintaasi la xiriirtay xiriirka soomaaliya iyo kenya oo sii xumaanaya iyo jubbaland iyo kenya oo ka wada hadlay xaaladda gobolka gado barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku dhegaysanayseen markaana puntland maamulka puntland ayaa xukun ku riday rag ka tirsan al-shabaab iyo daacish kuwaas oo maamulku gacanta ku soo dhigay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee waa qalabka sida iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee dowlad goboleedka puntland ayaa xukun dil iyo xariga iskugu jira ku xukuntay rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo daacish raggaas oo gaaraya ilaa saddex nin ayaa waxaa la sheegay ciidanka puntland ay soo qabteen falal iskugu jira ama kusoo qabteen falal iskugu jira dil iyo waxaa loogu yeeray argagixisanimo waxaana maxkamadayntooda ka dhacday magaalada boosaaso ee gobolka bari gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee gobolada bari sanaag iyo haylaan karkaar iyo gardafuul ibraahim bile maxamed ayaa sheegay laba ka mid a raggaasi lagu riday xukun dil toogashaa magacyada labada nin ayaa lagu sheegay aadan maxamed xasan iyo abshir maxamed cabdiraxmaan tooshle kuwaasoo lagu eedeeyey inay deegaano ka tirsan puntland ay ka geysteen dilal kala duwan lana qabtay ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee gobolada bari ayaa sheegay in eedeysanaha saddexaad oo lagu magacaabo maxamuud shinowe cali lagu riday xukun ah labaatan sano xabsiya waa dhegeystayaal markaan dhuusamareeb gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa soo dhoweeyey xubnaha cusub ee hay-adda garsoorka ee galmudug isagoona sheegay inay kaabi doonaan shaqada laamaha fulinta iyo sidoo kale sharci dejinta wuxuuna arrintan ku tilmaamay mid horumar ballaaran laga gaaray
golaha wasiirada dowladwalaadka galmudug golaha baarlamaanka golaha garsoorka dowladwalaadka galmudug hantirowka guud ee dowladwalaadka galmudug mas-uuliyiinta iyo madaxda kale ee ku soo qayb gashay munaasabadda baarinta golaha hay-adda garsoorka dowladgoboleedka galmudug oo wadeerada iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu horeynta waxaan u hambalyeedayaa madaxweynaha iyo bahda ama hay-adda garsoorka ee maantay ku guulaystay dib loo dhiso lana bilaabo midibana loo aaso hay-adda golaha garsoorka dowlad goboleedka galmudug waxay fursad iyo farxad u tahay dadka reer galmudug waxay fursad iyo horumar u tahay dowladnimada iyo horumarka iyo horsocodka ee galmudug galmudugta cusub muddadii ay soo jiitamaysay waxaa aad loo dedejiyey golaha sharcidejinta iyo golaha fulinta ama laanta sharcidejinta iyo laanta fulinta waxaa aad dadka reer galmudug culeyska loo saarayo labadaas salaadood oo dadku ay ay aad u yaqaaneen dib ukaca ku yimid dib ay uga dhaceen laanta garsoorka waa degeyni karnaa dadka loo baahan yahay inta la doonayo maadaama dad badan ay sar noqon karaan ayaba ama wasiir ay noqon karaan laakiin dad badan ay noqon karaan garsoorayaal ama kabaki noqon karaan laanta garsoor taas ayaa keentay in dowlada raadiyo laga fiirsado la hadlo marka maanta waa ilaahay daadis in la haayo salbigii ugu hubeeyey saddexdii laafood ee dowladdu ay ka hasayeen waxay fursad u tahay dowladda galmudug inay ku socoto jidkii inay noqoto dowlad qaanidiya dowlad sharci kuusan dii adkaysano laanta sharcijiinta laanta sharci xulinta laantii sharci tasirinta ama kalsaarinta in la isqabsado sharciga ee laanta kalsaarinta waxaa si gaar ah kusoo dhaweynayaa bahda iyo golaha garsoorka oo hadda ku guulaystay inay dhisaan tiirarkii ugu horreeyey ama mas-uuliyiintii ugu horreysay dowlad goboleedka galmudug waajibaadkii mas-uuliyadda sugaysana aada ay ugu yihiin waxaa laga rabaa kaliya ma aha maxkamado iyo garsoorkarkeeda waxaa noo soo degega anaga dadkii dembiga gale oo maxkamada lageyna laakiin waa ka guda weyn tahay hay-adda garsoorkarkaas hay-adda garsoor waxaa laga rabaa sharcigii dibeed inay fuliso sharcigii madaniga inay fuliso dastuurkii inay fuliso haddii la isku qabsado ama ayadu ay kala saarto
waa hagaag saaxiibayaal kaasi waxauu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur gacal oo isagu soo dhoweeyey xubnaha cusub ee hay-adda garsoorka kuwaasoo ay baarlamaanka galmudug ansixiyeen barnaamijka falqiinta wararka raadiyaha cadaadaha ayaa dhegeystayaal weli la socotaan markaana gobolka gado nin dal ka geystay degmo ka tirsan gobolka gado ayaa xukun toogashaha lagu fuliyey maxkamadda ciidamada degmada luuq ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa xukun dilah toogashaha waa ku fulisay nin shacab ah oo horey dil uga geystay ama uu geystay askari ka tirsan booliiska degmadaasi qatar maxamuud boqor ayaa horraantii bishii lasoo dhaafay ee sebteembar labakunlabaatankii gudaha saldhigga booliiska degmada luuq sikadiisa ugu dilay axmed cabdi barre oo ka tirsanaa ciidanka booliiska luuq maxkamadda luuq ayaa gelinkii dambe ee shalay goob fagaaraha oo ku taalay degmadaasi xukun dilah toogashaa kula filisay khatar maxamuud waxaana goob joog ka ahaa mas-uuliyiinta maxkamadda iyo xubno ka tirsan maamulka gudoomiyaha maxkamadda degmada luuq sheekh cabdi maxamed aadan ayaa sheegay in ehelada marxuumka axmed cabdi barre ay dalbadeen in loo toogto ninka ka dambeeyey dilka marxuumka iyagoona loo toogtay markaana jawhar madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo wafdiga hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada jawhar ee caasimadda hirshabeelle sida ay xaqiijiyeen in lagu kalsoonaan karo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaan waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa nairobi kadib markii safar muddo qaatay uu ugu maqnaa dalaalka turkiga iyo imaanaadka carabta magaalada jowhar waxaa ka socda howlo lagu soo xulayo baarlamaanka labaad ee hirshabeelle oo dhowaan ka dhici doona doorashadiisa guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha wararka ayaa sheegaya in shariif sheekh axmed uu qorsheynayo inuu saameyn ku yeesho soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle siyaasiyiin ka soo jeeda hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku eedeynayay dowladda dhexe ee soomaaliya inay guud ahaan la wareegtay hannaanka dhismaha maamulka hirshabeelle saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay alaaba xilliyadan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan
markay gabac noqdaan aarmeelu sii galay markay gowracaan garta ruuxii wax garaada loo geysan jiraaye gaasiraayinagainnaga inaga inaga yayna kala guraaya war qaladweynow waadiga ku hayayna kala guraye ma goosashadiina yaa sharciyaysanaysaa horaan waxaa loo yidhi ninkii gooni u goosto oo gees u guuro gabalkiisaa dhacaayo waar idinkaa gabalkiinnu dhacaye annagu mar horeaanu gooni isku taagnay arooda kelikeli ma fiicno kaaliina waa diideen kawaaba bere nin buwaakalkiisaa liinaha ogaada waryaala kalamaanay qayla unbaad ku jirtaan doorashadiina qabaar kama haysaane anugu waxaan odhan lahaa qaran dumay haddaad qaadun tahay ood xilka u qaaddo waxaad qaban kartaa qaab habboon loo qotomiyaaye qaskaa laga jiraa iyo shakiga qoloqoloynta adeer qaranka somalilan qabyaalad mar horuu ka gudbay war halkudhigga muuse bixi astaanta ka dhigtay miyaad rumaysatay aryaa waa runtaahoo qaran haddaad ilaali hayso qaskaa laga jiraa iyo shakiga qoloqoleyntaahe waxaadna intaas ku dari lahaayow qolaqolaya qaylaadhan maleeskuu qooshay qarnigan qolaqolaya qaylaadhan maleeskuu qooshay qarnigan haye warwar ma haysaane xuseen rooblaa gebiyey oo ra'iisul wasaaruhu waa gabyaa miya war ra'iisul wasaarihii hore khayr raba waa gebyi jiray yee aroo kayri wixiisa gabay ma aheene geeraaray ahaayeen warnimayow ra'iisul wasaare rooble markaan dhegaystay khudbadihiisa xuseen caydiidaan soo xasuusto ee hor yimid war aniga laftaydu markaan sujaaca hadlaya arko immigareeshinkiyaan soo xasuustaa kanadaa ka dambaysay war koofidii bandhiga horta calaa kulli xaal waxaan hubaa sujaacinou yimid isagoo tay xidhan oo qurbajooga oo xildoona war xildhibaankiisii diyaar miya waddan weyn oo galbeedka ku yaaloo la tixgeliyo baasaboor ma ka wataa waar kanaduu ka wataa war hanaga qasinee warka waa naga dhex gasheene gabayga xuseen roobne naga dhegaysta wuxuu yidhi gabaygu ma dalxiisee kol buu duluc ka muuqdaaye daymada horeetaan xarfaha daaqad ka arkaaye dallaad luma ma yidhaahdeen runtan anigu dooxaaye niman yahow danaysta arliga loogu dawgalaye kuwii daacad loo dhaariye haddaan lin soo baxaye dibir lacag lahaa iyo mas-uulna lagu soo duuliye dulmigaa la qaybsaday intuu kaalin loo degaye nimba damaca qaybtuu ka helay daaqadda u xidhaye dayartiyo shaqaaliya agoon looma dirnaxo eh waa taa dad kale loo igmaday dirashadoodiiye dibiga iyo maalkiiyo wankii qiime lagu dayriye nin la dabay rasaas lagu diliyo doonxanii waranka dilka waxa ka kulul juuca iyo diiqa gaajada eh labadaa ninkii kugu dayaa nolosha kuu diidiye laba goor gumaystii la diray haatan soo durugye dalfog buu jiraa baan lahaa daaqil kuu yimiye daruuriga hadduu nagu qabsaday duuggi nololeede waxba calanka yaan laysku degin dhabinku hoos yaale waa daranyo mahadooyinkay nagu dabooleene dadweynuhu allihii uuntay bay weedh u dirayaane dacwaddii madluumkan ridiye daaci hadalkii dacwadii madluumkan ridiyo daaci hadalkiya
war dacwada madluumka ilaahay ma soo celiyaa la yidhi wuuna aqbalaa soomaaliyina maanta waa wada madluum aaminta ducadiyo allabariga mooye arrin kala ma hayne yaa aro docdiina maxay anfacaysaa maskiinkii baahano iridda soo istaagaad gacanta xabad ka saaraysiine meelaan lagaa wicin aad gooyoobo weligaa jeega weynaa jirtee sabtaan cidu kaama wicin oo cabdullow haddaan laga wicin meesha gooyow maqiiquu iska soo raaca isagu beliis camtoobsha miyaa gooyow warnimayo war ma haysiine waddadii cabdiqaasim ee tarabuunkii iyo kilomitirfor isku xidhaysay oo siddeed sana aan cidu marin dhagaxii tuutaysnaama laga qaaday war ganjaalkii waddada lagu dhex xidhay miyaa la furay dadka inay maraan maa loo ogolaadi ma hubtaan in baabuurtu marayso aniga hadalku way dhaafayeen cabdiqaasim baa waddo cusub dhisay baa tidhi naw waar ma iminkaad soo xabaala toostay war hanala waalanine ra'iisul wasaare robla xalay sakhdii dhexe kormeer ku tegay waddada war muxuu kormeeraama isagaa waddada dhisay aryaadhaha ra'iisul wasaaruhu xal ahaa kormeera waddada ma xumee berigan ayaa kormeeraayey aroo waddadan waayaha ma burburin waaryaadaheen war ma haysiine qarankii somalilan malmaluuq waa diidey ma goonistagii ka toobad keeneen luuqluuq maroo la yidhi laasiman laamigasi maaha shimbir kastoo duula irsaqiisu waa dhulkaa la yidhi wigar war maxaa idin qaaday adeer cambaha wallawoyn somalilan uma baahnee warka naga dhegaysta dowladdii somalilan waxay tidhi qarammada midoob iyo wakiilkeega jeemis iswaal xidhiidhkaannu u jarnay lana shaqayn mayno aree ka fiirsadaa fuudaanine war muuse bixi iyo farmaajo waxay isaga eg yihiin la dagaalanka qaramada midoobey war somalilan barsona nangarhad miyay soo waddaa warwar mahaysiine maxkamadda hargeysa ee somalilan waxay wiilkii bilaal bulshaawi ah ku xukumtay in muqdisho la soo masaafuriyo haddana saacado kooban ayaa loo qabtay in somalilan looga saaro yaa aro nin kastoo shaah caba ma sidaasaa loo masaafurinaane waar shaahaa kala dhacyam ninka sharaftayada ku dheela shaaha buluuga cabbay dhaqsaanu kaga saarnay dalka warwar ma haysaane maxkamadda ciidanka qalabka sidaa ashoolta may tiri maxaabiisti waryay maayadda ku dul akhriday arooda ani maxkamadda ciidanka waxaan ku nacay dilaay xabsi daanla waxa ku maayo yaa wareedhaaha nala waalanine xukunno kala duwanee waxay ku xukuntay raggii xabsiga dhexe waxaad ogeydeen ka sameeyey aryaadhaha anigu xukunka maxkamadda shala waxaan kula yaabay hal ninoo la yidhi waa maqan yahay dil toogashaa ku xukuntay kuwii lahaayana shan shan sanaan ku xukunnay ay tidhi muga waxaan la yaabay xabsiga dhexe oo tii ka dhacday la ogaay aaway dadku waxaan ogaay falkiya war maqana toogasho lagu xukumay iyo xabsiga dhexe wixii ka dhacay waxa iiga soo baxay guddiga baarista waxaa ka mida taliyaha ciidanka asluubta marka eed ma leh maxkamaddu waa ninkii la baadhi lahaa markii lagu daray guddidii wax baadhista halkay maxkamaddu caddaaladda ka keenaysaa aroo warkaas waa soco wayna aan orodna waaye hindiga waxay dhahaan khaatiluunkii khaatil aryaadhaha adaata gaboose waxaan ka maqlaaya eelka kii dhigay u ergootooy anna waxaan maqli jiray cabdillow yaa laga dacwoodaa yaase loo dacwoodaa dawlad kale ma joogtee yaxadula yaadhaysiin hella macanaantaa caanihidaadshyaa la yidhiye adhaahoyohoy soomaali amaarayolay ha aliaalina cadaaladda annaka waa suqaysaa weligay cadaalada etoobiya laga sugo cid caana ku maashay ma arkin
dalkaaga waa jeclahay daarkiina waa jeclahay samaanta waa la duuniyaa hamaanta waa la didhiyaa ma maqasha warya ah alla waa walaalahayn qoladaannu jaarka nahay iyagaa nooga fiican war farmaajada twitterkiisa inta may baraader abi axmed ku qoran waa yaabaysaae maxaad somalilan ula yaabaysiin runta afka caani iyo malabe waa la qabanayaa somalilan anaka waa mas-uulkana iska fiiri warya horta may baraaderow tigraaga u taaglaadae maxaad annaga noo qaban kartaa warya khatime khatimko waa dheelaysaa wax badhina maaha warwar mahaysiina dowladda faransiiska jundulaahi miyaa weeraray dembigoodaa batay waar faransiiskuma somalilan bay aqoonsadeen yaa allo warkaada ma fududo lo faqanse war faransiiska dabaa ka kacaa laganayaa ku gubtay aryadaha madaxweynaha faransiiska lubnaanan dawlad u dhisaahow heedhahaye ma u dhisa mase waa uga sii diray war madaxweynaha turkiga rajab dayib erdokhan wuxuu yidhi madaxweynaha faransiisku ma fayoobe isbitaalka waalida ha la geeyo warwarkaa naga dhex gelinine dowladda faransiiska shucuubta dunida islaamka ayay cari adag kala kulantay cayaartooygii qaranka faransiiska ee bawl bogbana wuxuu yidhi mar dambe u cayaari maayo qaranka faransiiska inta rasuulkeena loo gafayo warana intaa waxaan ku dari lahaa mujrim weliba goortuu kibruu nebiga maagaaye boqolaal milyuun oo muslima muwaxadiin khaas ah oo dunida muush buuxiyo meel kastaba jooga muwaafaqaha hadday leeyihiin ama midoobaanba makron ma caayeen dadoo muqadiskeenni war waxaa la yidhi baarlamaankii weli waa fadhiyaane hadday golihii wasiirrada ansixiyeen shaqo kale lagama rabe ma iska kala tagaan waar adeer anigu waan garan waayey baarlamaankiinnu muxuu qabtaa warya hoy hoy baarlamaanka soomaaliya marna ma la horqini karo hashiiskii anaka iyo madaxweyne faramaajo waa kalani marnaba ma la qini karo haddii la qinina xaraqa waayo war baarlamaankeennu ma golihii shacabku xilligiisii ku dhammaysta war baarlamaankan hadda wakhtigiisu dhammaanayo maxaa lagu xasuusanayaa oo taariikha maxaa lagu xusuusaa xaytaa xukuumadda qayra miyaysan toddoba daqiiqa ku ridin war maxaa lagu xasuusan waayey siddeeddii februari bay farmaajo doorteene war waxaa lagu xasuustaa firimbigii ka dhex yaray lixda juun arooda waxaa kaloo lagu xasuustaa qalbi dhagax waxay dhaheen sharci daraa lagu dhoofiyey war baarlamaanka waxaa kaloo lagu xasuustaa shirkadda imaaraadka ee d b world inay dhaheen dalka ha ka baxdo war baarlamaankan waxaa kaloo lagu xasuustaa guddoomiyahoodii jawaariya xukuumaddu u adeegsatay waana rideen war baarlamaanka waxaa kaloo lagu xasuustaa waa baarlamaanka keliya ee xukuumadday rideen dib u ansixiyey war baarlamaanka waxaa kaloo lagu xasuustaa inay hay-addii fulinta amarkeeda qaateen oo ku milmeen oo saaxiib la noqdeen war baarlamaankan baarlamaan qunyar socda oo dantooda fiirsa oo danta guud iska iloobaa lagu xasuustaa war golaha shacabka haddii loo bixi may warkoodu u dhammaaday aroo baarlamaankan warkiisa waa la dhammeeyey magaciisana waxaa la dhahdaa golaha shacabka maca salaama saasaa lagu kala wadaano golaha shacabka
shacabka shacabka sagootiya sagootiya
golaha shacabka waa taakheersanaa waana soo celinaynaa
aryadhaha golihii shacabkoon ogaay masaanaa lagu sagootiyey
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal saaka u dambeysay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya islamarkaana soo saaray anigoo sharmaarka inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa heestii aanu idiin ballan qaadnay barnaamijka hordhiciisii ee gaadaco
damanburkiyo damacdooniha iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka iska dayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada wadan gooniya dood ku gelinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dama hambulkiyo dabacduuniya iska daayo iska daayo dadka lamid dadka anoo daacada oodan gooniya dood ku gelinadi waa dardaarane adduunyadan he hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dab wadaaga on isdiiday aynu doone dhamanbulkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka wixii dume dume wixii dide dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale labadoone dhabanbulkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degey dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dhamanbulkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin madgashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone dhamanbulkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone dhamanbulkiyo damacdooniya